bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee raadiyo isnaayo oo arbaco ay taariikhdu ku beegan tahay saddexda bisha labaad ee febraayo sannada laba kun kow iyo labaatan qodobada aad caawa warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wareega koowaad ee tartanka kubadda cagta tuulada kongo oo lasoo gabagabeeyey xarumaha caafimaad ee magaalada jowhar oo xoogga saaray wacyigelinta halista covid nneteen ee haweenka uurka leh maamulka degmada balcad oo ku baaqay in xarumo caafimaad oo gaar ah loo sameeyo dadka danyarta ee ku nool degmadaasi w h o oo shaacisay xilliga ay dowladda soomaaliya heli doonto tallaalka safmarka ee covid nneteen xubinta sarifka iyo suuqyada ayaad sidoo kale warka ku maqli doontaan akhbaaraadka dibadda aad aad caawa warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sacuudiga oo dalkiisa ka mamnuucaya muwaadiniinta labaatan dal oo la aaminsan yahay inuu saameeyey covid sagaal iyo toban
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shaacisay in caabuqsidaha koronafirus sidoo kalena loo yaqaano covid toban iyo sagaal uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah koronafirus waa fayrus ku dhaca neefmareenka kaasoo si fudud ugu gudbi kara xiriirka dhow qaad tallaabooyinka soo socda maalin walba si aad isaga ilaaliso faafitaanka dhammaan cudurrada ku dhaca neefmareenka ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo mar kasta ku dabool afka iyo sankaba tiish marka aad qufacaysa iyo marka aad hindhisayso ku rid tiishka weelka qashinka oo xidhan iskana dhaq gacmahaaga ha taaban indhahaaga sankaaga iyo afkaagaba si joogtaa u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto ka fogow inaad xidhiir dhow la yeelato dadka xanuunsan joog gurigaaga haddii uu cudurka kugu dhaco la soco inaad leedahay calaamadahan sida qandho qufac iyo neefsiga oo adkaada haddii aad isku aragta astaamahan caafimaad raadsa kaalmo caafimaad oo degdeg ah xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yareynta halista qaadista xanuunka koronafirus xogtan waxaa idiin soo gudbinaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal warka waxaa soo saaray cusmaan cabdalla cusmaan anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ahna waan idinla socodsiin doonaa kusoo dhowaada warkaasi oo dhan wareega koowaad ee tartanka kubadda cagta tuulada kongo ayaa lasoo gabagabeeyey wariyayaga xaliimo cali ibraahim ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaysa
waxaa soo dhammaaday wareega koowaad ee tartanka kubadda cagta tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar kaasi oo si habsami leh ugu socda tuulada kongo ee duleedka jowhar qaar ka mid ah dhalinyarada tuulada kongo ayaa soo dhaweeyey tartanka ka socda tuulada kongo waxa ayna sheegeen inuu tartankani dhiirigelinayo isdhexgalka bulshada tartankan dadka qaybgeliyaan ka mid aheen tuulooyin badan kasoo qaybgalay magaalooyin xaafidooyin kala duwan kasoo qaybgalay inuu sii socdo wanaag nooga dhammaad ayaan rajeynay wallaahi inuu sii socdo meel wanaagsan nooga dhammaad ayaan rajeynayna waxa waxna siima jiraan annaga ayaa isqalabeynay haddana inuu sii socdo si hagaajisan ayaan diyaaruna wallahi heer sare heer sare inuu meel fiican ka gaarnaan rajeynayna insha allah tartankan waxaan ahan dhallinyarada soo abaawulay oo soo qabtay gaar ahaan waxaan degannahay kongo marka waxaan jecelnahay tartanka had soo u bilowday inuu nabad noogu dhammaado oo wanaag noogu dhammaado annaga wax walba qaboon waxaan u qaboona dhallinyarada marka waxaan jecelnahay hadda deegaanka hadda oo hoos timaado kongo sidii tuulooyinkaoo kale isheeg deemasame halgamaandheere inay iykana sida deemasame oo kale suubisa inay suubiyaan soo qayb galaan jowhar waa ku jirtaa kongo way ku jirtaa marka waxaan jecelnahay tartankan tartanka xiise badan inaan sii qabano oo iyadoo hadda cidnigu maalgelis lahayn haddana sidaa aan oo shalay u qaban inaan u qabana kan kale ku xigno waxaa anaka aan hadda codsinaynaa sidaa hadda isheeg ee garoon oo caalami ah in hadda garoonkiina hadda waxbay heesanaa in loola sharaxo oo sidii berihii oo kale barooniyaashii qalabkii isboortskao dhamme macalinkii oo kale annaga haddaa waxaas helna waxaa maleeya beri ka maalin inaan oo hadda caasimadda hirshabeelle oo magac ka lahaa doono maamulka waxaan uu baaqayaa inay dhallinyarada qalab oo dhammaystiran siday ku heli lahaayeen falkooda ay galaan
dhinaca kale guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta tuulada kongo najiib axmed tifow oo ka hadlay wareeg dhammaadka ciyaarta ayaa sheegay in si wanaagsan ugu soo gabagaboobay
halkan waxaan ka bilaabnay xiriir kubadda cagta xiriir kubadda cagtana sidiisa waa isdhexgalka bulshada xiriirkaasi waxaan u qabanay ciyaaraha ee, kooxyo kala duwan oo ku nool gobolka shabeellaha dhexe kooxyadaas waxay ka kooban yihiin laba iyo toban koox kooxyadaasi ee, inta badan waxay u badan yihiin qaar zeere a zeere b iyo zeere c labadaba way isku- saddexdaba way iskugu jiraan kooxyada waxaa ka mid ah ee, afaraad koox ayaa ka imaaday horseed ee, ee, koowaad iyo daymasamo oo tuulooyinka ah marka meeshani waxaan ugu talagalnay in ay noqoto isdhexgalka bulshada oo deegaankana kor loo qaado ileen kubadda sideedaba waxaa hore loo yiri waa isdhexgalka bulshada annaga hadda ujeeddada aan leenahay ama waxaan jecelnahay in aan kubadda oo deegaanka aan horumar gaarsiino oo midaan aan ka sii balaarino oo maamulka iyo waxyaabaha qaarne oo caawinaada iyo waxaas ay naga caawiyaan nidaaminta iyo qorsheynta meel walba ay joogaan insha allah ciyaarahan laga daahfuray tuulada kongo oo wareegiisa koowaad uu kusoo idlaaday ayaa waxaa ku loolamayay kooxaha ka dhisan magaalada jowhar iyo kuwa ka dhisan tuulooyinka jowhar hoos yimaada
mahadsanid xaliima cali ibraahim xarumaha caafimaadka ee magaalada jowhar ayaa xoogga saaray wacyigelinta halista covid sagaal iyo toban ee haweenka uurka leh wariyaha iyaga maryamashi cabdi ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaysa qaar ka mid a hooyooyinka uur kale marka ay booqdaan isbitaalada ku yaala jowhar ayaa la siiyaa talo iyo wacyigelinno ku aadan covid sagaal iyo toban iyadoo oo lagu booriyey inay qaataan habraaca w h o iyo dhakhaatiirta ay la kulmayaan ubax cabdi axmed waa sideed iyo labaatan sano jir uur toddoba bilooda ayay leedahay waxay horey u dhashay saddex caruur ah halka laba kale ay kasoo dilmeen balse hadda waxa ay caloosha ku sidaa uurkii lixaad waxaanan kula kulmay isbitaal goboleedka gobolka shabeellaha dhexe waxaana weydiiyey taxadarka ka muuqda isbitaalka ee dhanka covid sagaal iyo toban marka ay tagto waxaan tagaa isbitaalka weyn m c h kiisa naagaha waxay noo sheegaan inaan afar jeer imaano uur kasta markaan yeelano talaalaa nala siiyaa marna talaal malhidiina nala dhahaa daawaa nala soo siiyaa haddii daawada m c h ka oolin dhakhtarkaa naloo diraa waray noo sheegaan waxayna dhahaan halakala sikado gacmahay naga dhaqaan muxuu ahaay afka waa noo xiraan mar kasta waxayna dhahaan qofkii qandho isku arko qufac isku arko isbitaalka ha yimaado gacmaha wax cadcadaa naloo geliyaa mar kasta oon imaano waxay noo sheegaan inaan kala sikanno oo hooyooyinka uur kale ay khatar ku jiraan oo mar kasta ay nugul yihiin ileen qof naftiisa naf kale ay ku dhex nooshahay waayo wax kastoo jirkiisa soo weeraro miiska celi karo marka waxaana la dhahaa gacmaha iska dhaqa kala sikada sanka xirta mar kasta digtoonaada waa noo sheegaan waana wacyigeliyaan anigana ay ahantayda waxaan ugu nugulahay maadaama aan ahay hooyo uur leh haddii cudur kasta oo igu dhaco daawo kasta oo naagaha la sii karo ama dadka caadiga la sii karo ma lay sii karo marka waxaa lay sheegaa marka intaysa wax igu dhicin ka hor inaan difaac samaysto goobaha caafimaadkana aan la soo xiriiro aniga waxaan taxadaroo sameeyaa markaa isbitaalka soo aadayo kale gacmaha waa iska soo dhaqaa markaa ka noqdo guriga tagoo kale waa iska dhaqaa dadka markay meel iskugu yimaadaan geesaa uga baxaa geedka sanka lagu xirnayana ayagaaba mar kastana siiyaanbo waxaana jirta hooyooyin badan marka ay tagaan goobaha caafimaadka sidoo kale waxaa la siiyaa tallaalo iyada oo laga eegayo haweenka uur kale xaaladahooda caafimaad lana siinayo waxyaabaha ay u baahan yihiin waxaa taala bistooladii oo qandhada lagu cabiraayey marka dadka dee qandhada ka cabiraan qofkay ka shakiyaan shaybaarkay u diraan qofka kalena su-aalay weydiinayaan waa yaalaa geedka iridoo yaalaa qof kastoo soo galaa laga cabiraawo mar waa lagu talaalaa marka labaad bisha kaloo noqonaysa daa talaal leeda waa lagu siinaa markaa toddoba bilood gaartid waxaa lagu siinaa mara kaneeco dhiigga ejwiiga waa lagaa baaraa oo naagaha mar kastoo ejwiigaa ku yaraado wax allaala wixii naag uur leh u baahato meeshay ka helay naagaha badanaa kombyuutarkay jecel yihiin kombyuutarka waa nala saaraa haddii xanuun aan sheeganno waa nala seexiyaa markii kow horta ma aqoonin isbitaal iyo meel ma tegi jirin markii cunugii labaad oo iga soo dilmay aa lay baaray waxaa lay sheegay in la haayo dhiigga dhiciska daawooyinaa lay qoray waa ka daaweysmay alxamdulilah cunugan ku dhalay markii dambu haddana igu soo noqday haddana isbitaalkaa imid waxaa leeyihi haddana cudurkiia kugu soo noqday oo dhiigga dhiciska haddana layga qaaday laba nuuc waayaa leeyihi labadiiaa layga helay daawadiiaa lay qoray daawadiiaan dhammaystay haddana uurkan kalan hadda leeyahay hooyooyinka waxaa la siiyaa boorish iyo saliicadeeyaa la siiyaa hooyada zaa'idka u liidatana buskudaa la siiyaa ma ahan isbitaalka weyn oo keliya ee waxaa jira isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee lagu daryeelo hooyooyinka uur kale iyo caruurta
mahadsanid maryama shii cabdi maamulka degmada balcad ee gobolkan shabeellaha dhexe ayaa ku baaqay in xarumo caafimaad oo gaar ah loo sameeyo dadka danyarta ah ee ku nool degmadaasi wariyaha iyaga cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaya
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada balcad maxamed cabdulaahi axmed ayaa ka warbixiyey muddooyinkan dambe qiimeyn ay ku sameeyeen xaaladaha caafimaad ee tuulooyinka hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe isagoo sheegay inay ku yaryihiin xarumaha caafimaad ee lagu dabiibo dadka danyarta ah waxayna inta badan adeegsadaan goobaha caafimaad ee gudaha degmada balcad ku yaala xaaladaheeda caafimaadna kulleyn walow hay-ada fara badan ay isku horeen inay dhanka caafimaadka ay wax ay ka qabtaan haddana kulleyn dadkii deegaanka iyo dadkii soo barakacay intaba xaaladahooda caafimaad waa kuwa markaas si wanaagsan loola socday aadna ay wanaagsan tahay wallaahi tuulooyin fara badana jiraan oo xarumo caafimaad aanan lahayn kuwa leh oo markaas xarumo caafimaad ku yaallo haddana aanan shaqeynayna way jiraan ka jiraan aawooda laakiin inta badan tuulooyinka maanta degmada balcad ku xeeran ma laha wax goobo oo markaas caafimaad ah balse m c i c degmada ku yaalo isbitaal degmada markaas dhawaantan laga furay oo maamulka degmada iyo bulshada deegaanka ay iska kaashadeen dhismihiisa oo iyo hay-ado kaleo garab lagu siiyey ku yeelan hadda kulen dadka kuwii meelaha jirana loosoo gudbiya walow kala baxeen dhamaystiran aysan haddana oolin balse xaaladaha gargaarka degdega ah iyo wixii markaas cudurada yaryarka ah meesha lagula tacaalaa wixii kaloo dheeri naga naqdanayeen xarunta dowlad goboleedka hirshabelle ee magaalada juhara maxaa tirada markaas la geeyaa wixii ka tan badanna sidoo kale magaalada muqdisho ayagana lageeya tuulooyinkaas in tuulooyinka qaar waxaa ka shaqeeyo hay-ado gaar ah ilaa iyo laba layd oo saddex hay-adood gaarayo balse tuulooyinka qaarkood inta badan tuulooyinka daruufo jiraan aawoodayan hay-adaha siin karin iska jiraan marka hay-ado ka yar oo ka shaqeeya way jiraan hadba laakiin xaaladaha emergency-ga ah dadka intii wadada lagu sii wado ee dhibaatada ay kusii kordhaysa hadda ay ku nafay karaan sida hooyooyinka ama dadka dhaabacyada ah inta badan wallaahi waa iska kullen waxaa la dhihi karaa xaaladda caafimaad waa dhinaca kale gudoomiye maxamed ayaa dowladda federaalka iyo maamulka hirshabelle ka codsaday in gargaar caafimaad loo fidiyo qoysaska ku nool tuulooyinka hoostaga degmada balcad ee gobolkan shabeellaha dhexe
caada way jirtaa dowlad goboleedka hirshabeelle iyo sidoo kaleeto dowladda federaalka hay-adaha markaa sida gaarka waa taagereeya caafimaadka kullen waxaan ka codsanayaa kana rajeynaynaa ayagoo fiirinaya danta bulshada deegaanka in ay markaas bal amba isbitaal weyn markaas ama isbitaalka degmada naftiisa amba goobaha kale hay-adaha nasirkooda iyo hadda mashaariicda ay ku bixiyaan inay lagujibaarana markaas qalab macquula ee magaalada muqdisho looga maarmi karo dhanka dhaliinka iyo xaaladaha dhaabacyada degdega ahba waxaan ka codsaynaa in ay wax ay ka qabtaan markaas deegaano badan oo ka tirsan degmada balcad waxaa muddooyinkii dambe ka jiray xaalado caafimaad dari kadib markii cuduro kala duwan ay ka dhasheen haraadiga biyaha webiga shabeelle
mahadsanid cabdicasiis xasan cabdulle w h o ayaa shaacisay xilliga ay dowladda soomaaliya heli doonto tallaalka safmarka ah ee covid sagaaliyo toban dowladda soomaaliya ayaa heli doonta tallaalka cudurka covid sagaaliyo toban bishan aynu ku jirno ee febraayo sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o madaxa hay-adda caafimaadka adduunka w h o ee soomaaliya doctor mamnuur raxmaan maalig ayaa sheegay in soomaaliya ay heli doonto hal dhibic laba milyan goojo oo ah tallaalka oxford tallaalkaas ayaa iskugu jira gacanta hore iyo gacanta labaad waxaana lagu tallaali doonaa lix boqol oo kun oo soomaali ah doctor mamnuur raxmaan maalig waxa kale oo uu sheegay in bilaha maarso iyo abriil ay heli doonto dowladda soomaaliya tallaal kale oo lagu tallaalayo labaatan boqolkiiba dadweynaha soomaalida dawooyinka lagu tallaali doono labaatan boqolkiiba dadka soomaaliyeed ayaa ah lacag la-aan waxaana bixinaya xarunta cofakis oo ay wada dhiseen hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo isbahaysiga caalamiga ah ee gaafi xaruntaas ayaa sidoo kale waxaa maalgeliyey midooda yurub hase yeeshee dowladda soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay hesho kharashkii ay kusoo iibsan lahayd tallaalka lagu tallaali lahaa sideetanka kale ee dadweynaha soomaalida hay-adda w h o iyo unisef iyo sidoo kale bangiga adduunka ayaa la sheegay in ay dowladda ka caawinayaan sidii kharashkaas lagu heli lahaa tallaalka hal dhibic laba milyan ayaa lagu tallaali doonaa shaqaalaha caafimaadka kuwa dowladaha hoose iyo kuwa safka hore ku jira waxayna ku filan tahay saddex boqolkiiba dadka ku nool wadanka weli waxaad dhageysanaysaan warka habeen idaacadda isna ee magaalada jowhar markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada ee warka habeennimo waatan waryahayaga xaliima cali ibraahim oo inoo soo jeedisa mahadsanid cabdiwahaab dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala sarfanayaa laba malyan lix boqol iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga halka waarbaati waxaa suuqyada jowhar uu marayaa labaatan kun oo shilinka soomaaliga halka waar xijaab caadi waxaa la kala iibsanayaa afartan kun oo shilinka soomaaliga halka waar baati bacweyne waxaa la kala iibsanayaa suuqyada magaalada jowhar laba doolar dhageystayaal waa nageynta xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar
mahadsanid xaliima cali ibraahim aan halkaas kaga gudubna dhegeystayaal xubinta sarifka iyo suuqyada ee warka habeenimo markana akhbaaraadka dibadda dowladda sacuudiga ayaa dalkeeda ka mamnuucday muwaadiniinta labaatan dal oo la aaminsan yahay inuu saameeyey xanuunka covid sagaal iyo toban boqortooyada sacuudiga ayaa dalkeeda ka joojisay inay soo galaan muwaadiniinta kasoo jeeda labaatan dal arintan ayaa waxa ay ku macnaysay dowladda wadankaasi mid ay ku xakameyneyso faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban sacuudiga ayaa sheegay in amarkan aanu saameyn doonin diblomaasiyiinta muwaadiniinta sacuudiga ah howlwadeenada caafimaadka iyo qoysaskoodaba wakaalada wararka ee sacuudiga ayaa sheegtay in xayiraadan ay dhaqan geli doonto gelinka dambe ee maanta dalalka ay muwaadiniintooda saameyn doono go-aankan ayaa kala ah imaaraadka carabta germany mareykanka britain koonfur africa faransiiska masar lubnaan hindiya bakistan iyo qaar kale go-aankan ayaa sidoo kale saameyn doona dadka socdaal dhow kusoo maray dalalka aanu soo xusnay tallaabada ay qaaday boqortooyada sacuudiga ayaa loo aaneynayaa in ay sabab u tahay sara ukaca tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka corona ee dalkaasi oo kusii badanaya warkii waaad dhegeystayaal caawa kala socoteen idaacadda isna ee magaalada jowhar oon idila socodsiinaya anigoo cabdiwaab caddow maxamuud waa inaga intaa intaa warka warkaysiga kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelya ciddii warka nagasiigu waxay dib kaga daalacan kartaa website-keenna radio isnai doodeso